kulunsi gootinyo dardaarangaya weliba wasaaradda cadaaladii arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya magaalada muqdisho ka qabatay sharyaqaano ku tirsan howlwadayaalka wasaaradda oo walbarasho saranka bahay dalka turkiga kulankii weliba ku qeybgalay wasiirka wasaaradda cadaaladii oo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya bahda jaamacadaha muqdisho xildhibaaniyo mas-uuliyiin kale aan xukuumadii gudoomiyaalka jaamacadaha muqdisho oo gobrow ku hay kulankeena marka hore kala dardaarin dhalinyarada inay ku faa'iidaysadaan fursad walbarasho ee sidii wasaaradda dhallinyarada haddii aan dardaarankooda u gudbo qof walba oo adinka idinka mida maanta marka uu baxayo wuxuu ku baxayaa magac soomaaliyeed scholarshipku waa magac soomaaliyeed marka waxaan rajaynaynaa inaad dareenkaas markaad soo laabataan ama markaad meelo kala tagtaan inaadaan magacyo kala yeelan oo aad mar walba dareenkaas soomaalinimada adnaan hoos uga dhicin waa rajaynaynaa laakiin wasaaradda u dadaashay dirayso waa markuu wareysan arrinnimo taha baxda jaamacadadanna shaksiyan anugu haddaan iska hadla taasna waa ku ammaanaya wasiirkeena wasiir xasan macalin iyo tiimka howlwadeennadiisa inta garbihiisa ah waxaan leenahay hambalyo hadalka wasiirka iskale ee annaga waa nagu soo sharfiyey wanu ku mahadsany waa uga mahadcelinaynaa waxaana rajaynayaa intaa uu maanta sameeyey inay wasaarado badani ku dayanayaanoo ardadii aanu hoos uga soo bilownay iskoolaad oo ilaa jaamacadaan keennay inuuna yidhaahdo war wixii aad halkan soo gaarsiiseen dadkaad halkan soo gaarsiiseen baan anna hore usii qaadaya kaalee makhraati ka ahaada qaar kumid ee howlwadeennada iyo wasaaradda walbarashada sarandirti iyo kulanka sagootinka oo dardaarankan ka mahnagi wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya dhammaantiin waan ilmaad celinayaa annagana insha allahu waxaan ka soo faa'iidaysan doonaa hawshaas hadda naloo idmaday waxbarashada waxaan rajaynaynaa insha allah markaan soo baranay inaan kusoo celinna wasaaradda khibraddanada wax badanna aan kusoo kordhinna dalkana aan ugu faa'iidayna waxaan soo barannay galabta aad baan ugu faraxsannahay in intaan oo oddada ah ay nagu soo gootinayaan farxad iyo iyo qalbi wanaag iyo niyad furnaan taas waxay macnaha na tusinaysaa dhiirigelin iyo hami cusub iyo dhiig cusub ayay nagu shugaysaa oo waxay caddaynaysaa in raalli nagala yahay nagula faraxsan yahay taasna waxayna tusinaysaa mas-uuliyad gooniya wasiirka wasaaradda cadaaladii arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya xasan maalin maxamuud oo kulanku ku hadlaya naqiri inay sababtii howlwadayaalkanka daran takhasusku sharciyeed yeeta inay heerka aqoonto sharciga ee dalka korlanqaada dhallinyaradaan guulaysatay oo fursaddan maanta heshay in la dhiirigeliyo la sagootiyo si ay fursaddan uga soo faa'iidaystaan dalkoodana uga soo faa'iideeyaan guulaystay markaan leeyahay tartan adag ayay galeen oo way soo gudbeen rag kale ayaa soo gudbi waayey oo tartan adag oo culus halkaana ku galeen xagga jaamacadihii ay dalbadeen takhasusaadkoodina way ku galeen oo lala yeeshay waraysiyo interviews lala yeeshay marka rag dadaalay runtii waaye